جنات جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka subax ee idaacadda islaamiga landalus qodobada aad ku maqli doontaanna warkeena subax waxaa ka mid ah dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay shaqaale xabashi etoobiyan ah ayaa la wareegay qeybta daabulidda badeecadaha ee dekadda berbera arrinkaas oo ay cabasho ka muujiyeen gaadiidleyda soomaalida golaha mucaaradka riddada ayaa ku eedeeyey murtad gurguurta iyo kooxdiisa inay weli dhulboob xoogan ah ka wadaan magaalada muqdisho wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo kasoo baxay safka cadowga allah xaflad lagu caleemo saarayay malaaq cusub oo ay dooratay beesha jiroon ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay ardayda markaska daarul culum ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduuda أمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax khamiis ah taariikhduna ay tahay sagaal iyo tobanka bisha rabiicul awal sannada kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta iidow dhigaal ee duleedka magaalada baydhabo oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada islaamiga ee baay dhanka kale wilaayada banaadir howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiintu ay shalay galab ka fuliyeen ceelasha biyaha ayaa lagu dilay murtad lagu magacaabi jiray shiine oo ahaa askari ka tirsan maleeshiyaadka riddada kaasoo dhibaato ku hayay dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan duleedka muqdisho shaqaale xabashi etoobiyan ah ayaa la wareegay qeybta daabulidda badeecadaha ee dekadda berbera arrinkaas oo ay cabasho ka muujiyeen gaadiidleyda soomaalida walaalka nuur cali warsame ayaa ka waramaya qodobkaas shacabka ku dhaqana gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya ayaa wajahaya xaalado dhanka dhaqaalaha oo aad u adag kadib markii deegaanadooda ay soo buuxdhaafiyeen xabasho saliibiyiin etoobiyan ah wararka ka imaanaya gobollada waqooyi ayaa sheegaya in kumanaan qof oo xabasho hor leh ee deegaanadaasi soo galeen iyagoo oggolaansho toosa ah ka helaya maamulka gaalada u adeega ee isku magacaabay somalilan kumanaan ka mid ah dadka ku shaqaysta gaadiidka xamuulka ee badeecadaha ka daabuli jiray marsada caalamiga ah ee magaalada berbera ayaa wajahaya shaqo la-aan baahsan kadib markii shaqadoodii lagu wareejiyey xabasho etoobiyan ah darawallada gaadiidka xamuulka oo shir jirayd qabtay ayaa sheegay in gaadiid etoobiyaan ah oo ka yimid maqalla iyo adisababa ay shaqadoodii la wareegeen iyagoo rukhsad rasmi ah ka helaya maamulka shaaradirirka somalilan waxaa la arkayay gaadiidka xamuulka etoobiyaanka oo kusii qulqulaya dekedda berbera islamarkaana lagu soo rarayo xamuul fara badan halka gaadiidkii ganacsatada soomaaliyeed ay bannaanka dekedda tuban yihiin halkan waxaannu ka hadlaynaa waxaannu qaadi jiray gaadiid somalilan tawfiiq haddaanu nahay wajaala ayaannu geyn jiray xadka ayaannu ku wareejin jiray elsiiga halkaa ayay etoobiyankuna ka qaadan jireen iminka niman baabuurtii etoobiyaanka ahayd ee aan cashuurayn ee maqalo ka imanaysay toos bay dekeddii u gelaysaa dekeddaa markay gasho toos bay maqalo u gelaysaa gaadiidka halkaa ka muuqda ee kamaradu qabatay rag baan saddex bilood iminka magaalada aan ka bixin taagan oo aan masaariif haysan oo aan waxay reerooda ku bihili aanaan haysan waxaannu leennahay gaadiidkaa hana laga qabto gaadiidleydu waxay sheegeen in iyagu ay dekedda berbera ka soo daabuli jireen badeecadaha ka soo dega dekedda kadibna ay geyn jireen degmada wajaale halkaasoo dhanka etoobiya ay u sii gudbin jireen gaadiidka xabashida balse hadda ay labada shaqo isku darsadeen gaadiidleyda xabashida baawuro itoobiyaan oo aan ka cashuray somalilan ayaa waxaanu qaadi jirnayba qaaba annana cashuur baanu bixinaa muwaadiniintii baanu nahay baabuurtii itoobiyaanka ahayd ee aan cashuurayn ee maqalo ka imanaysay toos bay dekedii u gelaysaa markii horeba isla yaabanoo isku dul noolo ayaa baabuur aan lambarba lahayn oo etoobiyaan oo wajaale lagaga soo qaaday lacag oo halaquraad gadanayo aan dowladdu dhexena hadday doonto ogeyn ayaana lagu soo fasay sodaysa baabuur itoobiyaan oo toddobaatan iyo soddon door laga qaaday oo rarka qaadi lahayn qaadaysa baana lagu soo fasaxay dulmi baa dee gaadiidkii haysta xabashi aan muwaadiniin ahayn baa ku soo tallaabay toddobaatan doolar iyagoo aan beel lambaradiina lahayn arrintan ayaa ku soo aadaysaa xilli magaalada hargeysa isbuucyadii lasoo dhaafay ay ka taagneyd cabasho ay muujinayaan shacabka taasoo ku aadan in shaqooyinka muhiimka ah ay la wareegeen dad cabashi ah oo xuduud beenaadka ka soo tallaabay iyadoona xoogsatada iyo muruqmaalka soomaalida ay meel cidlo ah ku soo dhaceen mahadsanid walaalka golaha mucaaradka riddada ayaa ku eedeeyey murtad gurguurta iyo kooxdiisa in ay weli dhulboob xoogan ka wadaan magaalada muqdisho cabdiqani maxamed ayaa sii faahfaahinaya war-saxaafadeed ka soo baxay golaha waxaa loogu yeero samata bixintaah ee mucaaradka riddada ayaa lagu sheegay in mar kale kooxda riddadaha ee gurguurta ay dhulboob xoogan ka wado magaalada muqdisho waxay ku eedeeyeen in dhul dan guud oo ay ku jiraan goobo waxbarasho ay kooxda riddada boobayso iyadoona doonayso inay xaraajto dhulkaasi bayaanka ka soo baxay mucaaradka ayaa lagu sheegay in dhulboobka gurguurta uu lidi ku yahay amniga waxbarashada iyo hantida guud iyo midda shacabka siyaasiyiinta mucaaradka ayaa war-saxaafadeedkooda ku sheegay inuu xarkaha goostay dhulboobka muqdisho islamarkaana arrintaasi keeni doonto xasilooni darro dhinaca amniga ah mucaaradka riddada iyo dhowr jeer oo hore xasan gurguurta ugu eedeeyey inuu boobayo hantida shacabka iyagoona u diray digniino arrintaasi ku adan balse gurguurta uu dhagaha ka fureystay isagoona weli halkiisii kasii wado boobka hantida shacabka soomaaliyeed mahadsanid cabdiqani wilaayadda islaamiga ee bakool ayaa soo bandhigtay askari towbadkeen ah oo ka soo baxay safka cadowga allah sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo xasan cabdiraxmaan wilaayada islaamiga ee bakool waxay gacmaha u fidisay maleeshiyaadka iyagoo taa'ibiina soo gaaraya wilaayada kuwaasoo loo sameeyey soo dhoweyn midda ugu wanaagsan waxayna arrinkaasi sababtay in maleeshiyaad badan oo ku jiray safka cadowga ay soo haleelaan safka muslimiinta taasoo sabab ay u noqotay wilaayada islaamiga ee bakool saacadihii lasoo dhaafay waxaa degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool lagu soo bandhigay askari taayib ah oo muddo la shaqeynaya cadowga alle xasan ibraahim cabdi waxa uu muddo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada isagoona tababar ciidan kusoo qaatay magaalada beledweyn waxaana uu si gaara uga tirsanaa maleeshiyaadkii macawisleyda ee sida dirqiga ah kaga badbaaday howlgalkii sifeynta murtadiinta ee ka dhacay wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe markii towbada loo qabtay kadib ayuu la hadlay idaacadda islaamiga andalus waxaana uu ka warbixiyey xilligii murtadiinta uu ku biiray iyo waxyaabihii ku dhaliyey in cadowga safkiisa uu galo magaca imeel reesan ureeyin ibdiw ciidankamay ka beerayay labada kun labaatan shanta bili kowaad maxaa kuu dhali markina ciidankaas aad qorato
may dhegay niman oo saabta hayti asaabayn yaa beertay iskala sheegaana beerta ku tabeen miille in sheegaana miille saadan iyo gal gaaleena iyo ilay sirdi kuwale midna siya ka darmeen maxaa had marka kuu qalifay in hadda aad meeshan imaado aad isku soo dhiibto degma tiiglo
may kalafay miille anti muslimnimo ku janaariga oo wal muslimno diin arab ku jirna gaalana isku itleeta ada waylafaaalisku suubiayo oo wal tukadaamalanamil waa ko bari irido dhiilinka tukadaanay wal ruuguramaaranko andreesaas tobari kutubasheen ilaa dirtaan kutubasheen asuu kubay taa'ibkan waxauu ka mid ahaa maleeshiyaadkii ku sugnaa degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellaha dhexe xilligii mujaahidiinta ay degmadaasi la wareegayeen waxaana uu ka warbixiyey sida dagaalka uu u dhacay iyo orodkii foosha xumaa ee murtadiintii shuute iyo odowaa aadin walasen aadey bal hobanasani markan lamaahminga roogni lamaahminga roogni madan silen roogi man antaaba salaadi roobki marabkiba wudu gali salaadi bana madan warhana gali obnahana gali markan sideeda linjajifi roob wuday borta dhinan hoo galeed dhaa obnan hoo gale madan meelin fokodol waay waxaas dareenkiin siduu ahaa waxaas dareenkan yaa sagaaldan haya arkiiba waleelay dhaglay lisgaroobi wal rooray wal rooray wal rooray kii dhaway ku rooray ayaan rabaa dad karto mas-uuliinta milano kuroonada shuuti iyo oduwaa iyo walibada saaso kalahay oban warhoreen wala hafokan hafokan hadana war hanagadi ler ilayla hanagadi hadan laku hadan madan dagaalkii lakanada dagaalkii lakanada dan dhatadalda korkoy shuutuma banaana oduwaa isoo surnyala kuroreeda surnyala kurore dan madiba sun afokadi meela baaro kuraahi mukurela koy mukurela koyre mukurela oktabedan wuxuu taa'ibkan sidoo kale ka mid ahaa maleeshiyaadkii cagahooda kaga baxsaday dagaalkii degmada moqokori muxuu dagaalkaasi kala kulmay waa kan mar kale taa'ib xasan ibraahim cabdi isagoona dhanka kale baaq u diray maleeshiyaadka weli ku adkeysanaya safka cadowga mukurela koy mukure bulkoy markan arabeta unoo min silin shakisanaya arabtene dhinu hajolambane nsimi linsurnay linsurnay weerko jidkorlaanqadan jidkorlaanqadaybe qarahini koy no tala kushala warhalay washal roore hortalama gofilelan kuroori oo mausleytolanhayti koo dhaaw anaday wahaqaaday koona mila ka bahay dadka da safka gaalnimada ka jarmay fareen aan dareey walaahi gaalnimadii aan ka dhammaateen asku kubaareen ilaahay dartiisintu bisheena askarigan taa'ibka ah waxa uu qayb ka yahay askar taa'ibiin ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey si xawli ah u soo gaarayay degmooyinka iyo deegaanada lagu maamulo shareecada raxmaanka ee wilaayada islaamiga ee bakool mahad sanid abu xasaan xaflad lagu caleema saarayay malaaq cusub oo ay dooratay beesha jiroon ayaa ka dhacday diigaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay bashiir muxidiin ayaa si ambaqaadayo hata hoobakata jalaalkii rabbiga i sunnadaba lahanjeesidi yaa dhammaantayba mujaahidiinta kabtay jihaadkaga jarteel
waxay ahayd xaflad qabanqaabadeeda iyo agaasinkeeda uu socday in muddo ah laguna caleema saarayay malaaq cusub ay yeelato beesha jaroon oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ee baay taas oo ka dhacday deegaanka kormari oo ka tirsan xagarka misan hoostaga magaalada baydhabo doorashada malaaqa cusub beesha jaroon ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa ku soo aaday kadib markii uu shahiiday malaaq aadan maxamed axmed qadiid malaaqii hore ee beeshan malaaq aadan qadiid wuxuu hogaanka beesha jiron ee wilaayada islaamiga baay u qabtay bartamihii sanadkii kun afar boqol soddon iyo sagaalkii hijiri muddo toddoba sano uu beeshu ku hogaaminayay ku dhaqanka shareecada islaamka wuxuu malaaqu ku shahiiday duulaan uu cadowga ku soo qaaday xilli uu ku sugnaa deegaan hoostaga degmada bardaale toddoba iyo labaatankii bishii ramadaan sanadkii hore kun afar boqol lix iyo afartankii hijiri muddo dhowr bil kadib hogaanka dhaqanka beesha jaroon ayaa dhowaan yeeshay kulan ballaaran oo barbar soctay dowro sharci ah taasoo ugu dambeyn uu ka soo baxay bayaankan kadib kulan iyo dowro diini ah oo socday muddo toddoba maalmood ah laguna gorfaynayay qodobo muhiim ah oo looga tashanayay aayaha beesha jaroon ee degta wilaayada islaamiga ee baay kaas oo si guul ah kusoo dhammaaday kulankaas wuxuu ku saabsanaa in ay doorato malaaq cusub oo ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka kadib markii uu shahiiday malaaqii hore ee beesha wilaayada islaamiga ee baay malaaq aadan maxamed axmed malaaqadii taqabala allaahu shahaadatah wa askanahu fasiixa jannaati intaa kadib beeshu waxay soo dooratay malaaq cusub oo lagu magacaabo malaaq xasan macalin maxamed aadan oo ku hogaamin doona shareecada islaamka
suldaan muxiidiin cabdiraxmaan aadam suldaanka guud ee beesha jaroon ahna guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee bakool oo madasha caleemasaarka malaaqa ka hadlay ayaa dadkii kasoo qaybgala ku adkeeyey in naf iyo maal ay ku bixiyaan jihaadka ka socda bariga afrika gaaladan geedka dal ka roogdo deegaamada hakadhoo dariskan dhibahayta diinkan dullaashadahataan in isku dubanano gaaladan ka duulnanga ilaahay kitaabsha in gargaarnanga geedka diinkan dhikahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar walsan kase muslimiinta tin ogdin lamba weerar shay qaadada jari lankastana saasa ka baha jari qabiil madilan duuraaw wala erhaaseen afgorsho lahaynen mayl erhaayay waranka qaadoy madii weerto walnoolay bani yal erhaay yaa walka duulu jari saas mahayne bedelaan una geek mareerena waranka qaadoy madii weerto gaal noolay bani yaa waranka qaadoy madii weerto gaal noolay bani yaa allahu akbar
ugu dambeynna sheekh ibraahim sheekh calinuur shaacirul-islaam guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya oo soo dhoweeyey malaaqa cusub ee beesha jiron ayaa tixdan gabayga goobta ka tiriyey geeki jihaad injarne qabaa'ilada isjijiideeno jiiranka leesdhabaay iibaaji rong meyle jilibka dhegdaliinku jeedin madi salaadii lahaska jirmaado weel jigraar e liiska jimaay jilibka meeli dhigdoo rasaasta jalowshe markii weeru jilibka dhuuka kahay tareeliku jeesidaama ibid iyo mal jeedine lari hata hoobakata jalaalkii rabbiga i sunnada bir lahanjeeladi lahanjeesidi yaa dhammaantay aba mujaahidiinta kabtay jihaadkaga jartela weliba jugto ulus iyo jiido hore maahina jeerima gordaaso lari
xafladda ayaa ku soo dhammaatay si qurux badan taasoo lagu caleema saarayay malaaq xasan macalin maxamed malaaqa cusub beesha jaroon ee wilaayada islaamiga ah ee baay mahadsanid bashiir ugu dambeyntiina ardayda markaska daarul culum ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud cabdiraxiim sheekh cali ayaa ka waramayaa
فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت
markiiska daarul culum ee degmada galhareeri waxa uu ka mid yahay maraakiista lagu barto shareecada islaamka waxa uuna ka kooban yahay qeybo kala duwan oo waxbarasho ah waxaana wax ku barta arday aad u fara badan markiiska daarul culum waa xarunta ugu weyn ee waxbarashada haweenka muslimaadka ee degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galguduud xilli mas-uuliyiin ka tirsan maktabka dacwada ay kormeer ay ku tageen markiska daarul culum ayaa waxay soo bandhigeen ardada wax ka barata qeybaha kala duwan ee markiska bandhig cajiib ah kaas oo ka dhacay hoolka markiska daarul culum magaalada galhareeri can ibni cumar ayaa laga wariyey xadiiska radia allahu allah ka raan noqday canhumaa labadoodee anna rasuula allahi rasuulka ilaahay sala allahu allah ammaano calayhi rasuulka dushiisa wasalama allah nabad yeele qaala inuu yidhiyaa laga wariyey umirtu waxaa lay amray an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo xataa intii yashhaduu ay ka qiraan an laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin ilaah xaq lagu caabudaana uusan jirin ila allaahu allah xaqa maahane wa anna muxamedan nebi muxamedna intay ka qiraan رسول الله رسولك إلى إنو يهي ويقيم الصلاة وحتى يقيم الصلاة إلى صلاة ديك أوغان هنا لدقى علم يا لأمري يا أيها الذين آمنوا دتك علي رسول رميو اذكروا حصوصتا نعمة الله إلي نمعدي سودين معي عليكم دشي نودين معي إذ وقت أيو إذين معي جاءتكم أيدين ماذا جنود عيدا أرسلنا أندرنا عليهم عيدا كسجوسيس ريحا ضبيل يو جنودا عيدا لم تروا هذا نار كينينا ها عيدا ماذا سوم ملايك حق هذا وكان الله الله نوحاذ بما تcmaluuna waxaad camal falaysaan basiiran mid arkaaya أختي العزيزة ما اسمك؟ اسمي إكرام وأنت ما اسمك؟ اسمي عائشة في أي مركز تدرسين؟ أدرس في مركز دار العلوم فهل أنت ظالمة؟ إي والله أنا طالبة من طلاب مركز دار العلوم أختي وزميلتي كيف ترين أن أسألك مما تعلمنا فيه من العلوم؟ إذا فأنا أسألك ما يتعلق بتفسير القرآن الكريم فعندئذ أنتظر الجواب عن قال الله تعالى حكاية عن المشركين وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فما هما القريتان ومن هما الرجلان قريتان هما مكة وطائف ورجلان هما وليد بن مغيرة المخزومي وعروة بن مسعود الثقفي اذكري معنى قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن معناها لا يطلقها وهي حائض ولا في ظهر قد جامعها فيه يقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر ما هو الكوثر الكوثر نهر في الجنة الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالداعة والبراءة من الشرك وأهله ما هي الهجرة الشرعية؟
الهجرة الشرعية هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ما هو الضاغوت؟
الضاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدفوع أو مطاع في غير داعة الله ورسوله متى وقعت ملحمة الكبرى معركة عوسوين في اليوم والشهر والسنة؟
كانت هذه الوقعة في اليوم السبت العاشر من شهر السفر سنة سنة 1445 هجرية باب علامات الجسم الجسم في الأفعال بالسكون أو حذف حرف علة أو نون فحذف نون الرافع قد عن يلزم في الخمسة الأفعال حيث تجزم وبالسكون اجزي مضارعا سليم كونه بحرف علة ختيم إما بواو بياء أو أليف وجزم معتل بها أن تنحذف ونصب ذي واو وياء يظهر وما سواه في الثلاث قدروا صديقتي الآن أقدم إليك الأسئلة وألقي السمع وأنت شهيد ما هو الإلغاء؟
الإلقاء هو إبطال العمل لفظا ومحلا ما هي حقيقة الاشتغال؟
وحقيقته أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف مشتغل بالعمل في ضمير اسم السابق أو في ملابسه عن العمل في الاسم السابق والذات المبهمة أربعة أنواع فما هي؟
والذات المبهمة أربعة أنواع العدد المقدار شبه المقدار ما كان فرعا للتمييز ماذا يجوز في المستثنى إذا كان الكلام تاما غير موجب وإن كان الكلام تاما غير موجب جاز في المستثنى البدل والنسب على الاستثناء والأرجح في المتصل البدل والنسب فيه عربي جيد وإن كان الاستثناء منقطعا فالحجازيون يوجبون النسب وتميم يرجحونه ويجوزون الإتباع رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وأفضل ثوبك الإحسان لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت ستجني من ثمار العاجز جاهلا وتصغر في العيون إذا كبرت وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت ولو فقيت horumar dhanka dacwadaha ayaa waxaa laga dareemayaa goobaha waxbarasho ee ku yaala degmada galhareeri gaar ahaan maraakiista lagu daraasaynayo culumta islaamiga ah
mahad sanid cabdiraxiim warbixinta warkiisane waxay u dambeysay warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus xilligan waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu